wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka soomaaliya mudane axmed macalin fiqi ayaa soo gabagabeeyey kulan shaqo oo hal maalin ah oo ay yeesheen mas-uuliyiin iyo khubaro tiradoodu dhammeed lixdameeyo qof kuwaas oo ka kala socday hay-adaha dowladda federaalka ah iyo laamaha qaramada midoobe ee ka howlgala soomaaliya shirkan oo ay wadajir usoo qabanqaabiyeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo howlgalka qaramada midoobe ee unatmis waxay ujeedadiisu ahayd diyaarinta jadwal faahfaahsan oo ku saabsan shaqooyinka xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobey ee soomaaliya ay sanadka hore ee kala guurka ah ku wareejinayso dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo laamaha qaramada midoobe wasiirka oo hadal ka jeediyey munaasabadda xiritaanka ayaa wuxuu ka mahad celiyey kaalinta howlgalka qaramada midoobe ay ka qaadatay qaran dhiska soomaaliya wuxuu sheegay in haatan ay dowladda soomaaliya samaysay horumar dhinacyo badan leh islamarkaana ay baahiyadii hortabinta u lahaa isbedeleen wuxuu sheegay in marka muddada labada sano ah ee kala guurka ah ay dhammaato ay qaramada midoobe iyo hay-ad kasta oo soomaaliya ka howlgelaysa ay barnaamijyadeeda iyo mashaariicdeeda ku salayn doonto hindisaha isbedelka qaran ee loo soo gaabiyo n t b wuxuu mas-uuliyiinta shirka kasoo qayb gashay uu kula dardaarmay in waqtiga kala guurku ahaado mid macquul oo si deggan loo maareeyo oo aan lala daahin ayadoo howl kastaa daraasad lagu sameynayo kadibna loo asteeyo xilliga ugu habboon ee ay tahay in hay-addii dowladda ee lahayd howshaasi lagu wareejiyo munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa danjire james iswan oo ah ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobe wasiirka iyo ergeygu waxay si weyn uga mahad celiyeen howlkarnimada mas-uuliyiinta iyo khubarada ka qayb gashay dejinta qorshaha faahfaahsan ee kala guurka kaas oo loo gudbin doono golaha ammaanka ee qaramada midoobe bisha maarso ee sanadkan